dalka faransiiska hawl shaqo oo muhima marka waxaan jecelahay inaan kusoo dhaweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan siduu saxaafadda brief u siiyo ku saabsan socdaalkan dalka faransiiska madaxweyne kusoo dhawow
بسم الله الرحمن الرحيم waxaa wafti aan hogaaminaya waan babaxayaa dalka faransiiska annagoo halkaa mataqaad ka hadlay waxaa nagu soo biiri doona wafdigaa inteeda halka baxaysa aniga iyo wasiirka arrimaha planinga sacid sacad cali shire iyo marwada waxaa nagu soo biiri doona wasiirka arrimaha dibadda wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka ganacsiga ayaa nagu soo biiri doona halkaa ayaan ugu tegi doonaa haddii alla ka dhigo dalka faransiiska ayaan u tegi doonaa martiqaadna looga fidiyey dalka faransiisku waa dal weyn waa dal xidhiidh naga dhexeeyo waa dal aynu doonayno inaynu waxwada qabadkeena aynu sii kordhino halka uu maray aynu kasii kordhino ama xag dhaqaale ha noqoto ama xag nabadgelye ha noqoto ama dhinacyada kala bada kala duwan loo baahaya ha noqoto mar walba inaynu siyaasaddeena fidino waa aynu dunida la xidhiidhno oo aynu muxuu ahay aynu kordhisanno wadashaqaynta aynu la yeelanayno duwalka waaweyn si dunida iyo balaadeedana aqbalayso iyo xidhiirkeena uu noqdo mid wax ku oola oo horu socda uu noqdo marka martiqaadkaas waa midaan aad ugu faraxsannahay waa midaan insha allah aanu rajeynayno inuu wax dhalo waxaanuna sii joogi doonaa dalka etoobiya ayaanu halkaa muxuu ahay muddo yaroo gaaban sii joogi doonaa dabadna waa kasii gudbi doonaa marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inuu shirkaas noqdo shir lagu soo guulaysto waxaan dabeedna laga yaabaa inaan dalka ingiriiska ugu sii gudbo oo iyadana aanu muddo yaroo kooban oo halkaa fasaxa aanu ku qaadanno oo xagga caafimaadkeeda iyo waxyaabaha danaga kale aanu leenahay inaan ka yaro fushano laga yaabaa marka sidaa ayaan jecelahay inaan dalka iyo dadkaba aan faro nabadgeliyo ilahina waxaan ka rajeynaya inaan kulligeen uga nabadgeliyo caafimaad qoyska soo noqono aada iyo aad baa umaadan
madaxweyne haddaad faahfaahinta bixiso madaxweyne haddaad faahfaahinta bixiso safarkaaga faransiiska in hore uu inagu yaraa safarada faransiiska iyo wadamada kale iyo kalima arrimo ganacsida ama arrimo siyaasadeedba dhinac walba wuu taabanaya dhinac walba wuu taabanaya dowladda faransiisku waa dowlad weyn oo dowladaha yurub ka mid ah waa dowlada doonayno xiriirkeena aynu xoojino waad ogtihiin shirkada baraara la yihahdo ee faransiiska ah waa shirkadaha doonaya inay berbera wax qabtaan ay maalgashadaa doonaya waa faransiiska duwalka weyne maalgashiga kulia africa iyo dunida meelo badan kule weeye marka wixii inooga korra aynu qabsan karaba waynu wada qabsanaa dhinaca kastaba ha noqotee waxun baanu filayna aanu rajeynaynaa inuu wax inooga kordho aynu wax ka faa'iidaysan aada baa umaadsantay madaxweyne wadahalladii somalilan iyo soomaaliya wejigii afraad bay galeen maxaa ka soo bixi karaa isleer
waxaa kasoo bixi kara soomaaliya iyo somaliland wada hadalkoodu wuu soconayaa intuu soconaya waynu wadaynaa inagu waxaynu rajeynaya inuu kasoo baxno in dowladda somaliland la ictiraafo waxaynu ka dan leenahay aynu ka doonayna ictiraafka somaliland iyo positionka ama muuqaska aynu taagannahay ee danteena ku jirto ee maslaxadeena ku jirto dunidana ka dhaadhicino caalamkana fahansiino reer soomaaliyana walaalaheen reer soomaaliya aynu ka dhaadhicino taynu doonana waata iyaguna waxay doonayna somaliland dib ugu noqoto soomaaliya ayay iyaguna ay rabaan inagu riicaya laakiin waxaan idinka ballan qaadayaa ballan baa ummaddeenu leedahay ma aha policy dowladeed maaha waa policy qaran weeye wax qaranku goostay oo ku tashaday oo ku arisna weeye wixii qaran ku tashaday ay dowladuna kaga wakiil tahay shacbigeeda iyo ummaddeena kaga wakiil aada iyo aad
waxaa jecalaysaa hadalkaano hadaqaale madaxweyne xagga xisbiga kulmiye guddi baa saartay dagaalkinooda waada saartay khilaafaadka kulmiye afarkeena shirka dib uu dhacay hogaankuna ku xishiimay inay qabtaan shirkii wafkii loogu talagalay weli wax soo baxay oo la sheegaya in hogaanku aan ku qancin guddigii aad saartay haddana dad baa ku dhoweysaa arrimaha ayaad noo faahfaahsan jecelayd barta arrimaha anigu faahfaahinteeda guddoomiye xisbigu leeyahay guddoomiyaha